ammaanka dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan deegaanada xiriirso shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe oyidab waxaa aada ugu soo badanayay nabadiidka al-shabaab sababaha keenana waxaa ka mid ahaa operatiinkii laga sameeyey shabeellada hoose oo ciidanka xooga dalka soomaaliyed ay sameeyeen operatiinkaas oo lagu keenay bulees aada u weyn oo xag amni ah maadaama nabadiidka xaggeena ay usoo yani gabaad kasoo dhigteen taana qorshayaasheeda amni iyo caqabadaha nagu keentay waa wax muuqda oo hadda biika badhibacaan ah waana u gudbinay